الحمد لله الثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وأصحابي لباتن يا شناد زيد بن حارثة أيال يراهدا كتاب صور من حياة الصحابة zayd bnu xaariثa waymullaahi ilaah baan ku dhaartay ama aymullaahi qasami laqad kaana wuxuu ahaa zayd bnu xaariثata saxaabiga zayd bnu xaariثata la yidhaahdo khaliiqan mid u laa'iqah bilimrati madaxnimada laa'iq buu u ahaa walaqad kaana wuxuuna ahaa axabba annaasi dadka kan loo kalgacal badan yahay loogu jacayl badan yahay ilaya aniga xaggayga oo nebi maxamed ah calayhi salaatu wasalaam muxamadun rasuulullaahi baa yidhi sala allahu calayh wasalam madat way tagtay sucdaa gabadha sucda la yidhaahdo bintu haclabata ina haclabaa tabtaqii iyadoo dal raadinaysa ziyaarata qowmihaa qowmkeeda iyo tolkeed soo booqashadeeda bani macnin la dhihi jiray reer bani macni wa kaanad waxay ahayd tasxabu mid isla saaxiibisay macahaa maceeda sucda markay tegaysay ghulaamahaa wiilkeedii waa ghulaamka wiilkeedii baa looga jeeda addoon loogama jeedo ghulaamahaa wiilkeedii zayda bna xaarihata alkacabiya wiilkaa oo ay dhashay bay qaadat famaa kaadad umay dhowaan taxullu inay degto fii diyaari qowmihaa tolkeeda guryahoodii iyo daarahay degi jireen dhulkii deegaankii wey xataa gaarat wax yarba hadday meeshii gaadhayba xataa qaarad ilaahay soo weeradhay calayhim dushooda qoladii meesha degganayd gabadhanna tolkeeda ahaayoo ay u tagtay khaylun fardo oo libani lqayni reer bani qayn leeyihiin guuto fardaayoo dagaal u socda baa soo weeraray fa aakhaduu waxay qaateen qoladaa fardaha watay almaala xoolihii wastaaquu waxay didsadeen oo kaxayseen alibila geeli wasabow waxay qafaasheen addaraariya makastii ama maxastii dumarkii carruurtii bay la tageen wa kaana waxaa ahaa fii jumlati man dad jumladood ixtamaluuhu ay rarteen ay kaxaysteen macahu macooda ay qaateen waladuhaa gabadhan wiilkeedii zaydu bnu xaarihata dadkii meesha carruurtii lala tegey gabadhii haddeer cidda soo booqatay wiilkii yaraayay wadatay zayd bnu xaarihata la dhihi jiray ayaa ka mid ahaa dadka qafaasheen wa kaana zaydun idaak waagaa zayd wuxuu ahaa wiilkan yari qulaaman wiil saqiiran yar yadruju yaa waxa weeyaan naxwo haaminati min cumri yadruju guurguuranaya bimacnaa maraya naxwo haaminati sideed sano meelahaas min cumurihi cimrigiis yadruj wuxuu dhex marayay macnaha dhex guurguuranayay kusii dhex jiray sideed sano qiyaastii buu marayay markaas fa atow bihi waxay la tageen qoladaasi wiilkaas suuqa cukaawin reer cukaaw suuqoodii suuq carabta oogi jidhay bilaha xurmada leh ya sida hadda bishaan muxaram marka dilqacda wa dilxija wa muxaram saddexdaa biloodaa isku xigaan saddex bilood urmale xurmada leh bisha kalena waa rajab afarta biloodoo xurmada leh minhaa arbacatun xurum afar biloodoo cajiiba weeyaan in la islaayo lama ogolo la dagaalamo lama ogol xataa jaahiligi saas ahayd islaamnimaduna waa sii adkaysa laakiin bishaan maxaa ku jira bilmunaasaba haddayna kusoo dhacdayba darsigaba yousan ku saabsanaana laakiin muhiim inoo ah yowmu taasuucaa wa caashuuraa maalinka sagaalaad ee bishaan iyo maalinka tobnaad ee bishaan waa la soomaa waa maalmo cajiiba alleyla kam shahr caawa imisa bishu ya bisha la sheegay waa dayaxa sagaal soo maaha yowm alkhamiis leylat alkhamiis khamiisa alna soo sunahayd haddana waa taasuca iyo maalinka ku xiga caashuuraa muxaram maalin weyn labadaa maalmood soonkooda haddee maalintaas caashuuradaas sanad dhan dembigiis ilaahay qof kaga baabiinayo insha allah aan ku dadaalna markaasaa wacaraduuhu lilbayci wiilkaa waxay u soo bandhigeen beec wiilka hadda soo dhaceen faishtaraahu waxaa gatay zayd fariyun nin tanaad ah hodan ah oo min saadati qurayshin quraysh duqowdeeda ka mid ah odayaashii madaxda ah huwa ninkaasina xakiimu bnu xisaami bni khuwaylidin baa la yidhaahdaa biarbacati miati dirhamin biarbaci miati dirhamin boqol afar boqol oo dirham buu dhiibay xakiim bin xisaam bin khuwaylid khadiijatu bintu khuwaylid walaalkeed baa dhalay xaaskii nebiga calayh salatu salaam eeday u tir umunaa khadiija khadiija bintu khuwaylid qofkii gabadhii diinta usoo gargaadhay xaaskii nebiga calayh salatu salaam weliba saxaabigan si kale waxaa la yidhaha saxaabada gaaray boqol iyo labaatanka sano saxaabo waxaa jidha boqol iyo labaatan sano gaaray oo kooxa la yidhaahdo qaar lixdan ka midana jaahiligay ku soo mareen lixdan ka midana islaamnimaday ku jireen islaamnimaday qaateen boqol iyo labaatan lixdan iyo lixdan ayib washtaraa macahu wuxuu kaloo gatay zayd keliya ma gadanay daa'ifatan koox dhan oo min alkhilmaani wiilashii lasoo lasoo qafaashay wacaada bihim wiilashii wuxuu la soo aaday ilaa maka xaggaa iyo makow la soo aaday falamaa carafat cammatuhu eeddadiis khadiijatu bintu khuwaylidin markay ogaatay bimaqdamihi wiilka eeddada u ahayd soo geliddiis waa ninkaa odayga ah oo xakiim bin xisaama inuu yimid saaratu way soo booqatay musallimatan xaalata mid salaamaysa caleyhi dushiisa muraxibatan bihi xaalata mid soo dhoweynaysa qofka soo galo safar ku maqnaade waa la soo dhoweeyaa soo dhoweyn iyo salaamid bay ugu timid faqaala laha wuxuu ku yidhi yaa camma eedo yaa cammatu laqad ibtactu waxaan soo gatay min suuqi cukaadin daa'ifatan koox dhan oo min alkhilmaani wiilalah fakhtaarii dooro ayan minhum mid allaale kaad rabtidoo tashaa'iinahu aad doonays ayan minhum kii ka midoo tashaa'iinahu aad doonays fa huwa kaasi hadiyatu lak laki adaa leh wiilasha aan wato mid kaa rabti kala soo baxa dee dadku waa la kala fiirinayaae fatafarasat isayidatu sayidadii khadiijatu ahayd aad bay u faraasaysoo u fiirisay wujuuha alkhilmaani wiilasha wejiyadooda dee dadku waa kala dadnimo badan yihin waa la kala dooranaya yo halkaa ku jiraa midka ugu cajabta badan saasay u fiirisay wakhtaaraad waxay dooratay zaydabna xaaris warkaa isiibayta walamaa badaa lahaa maxay u dooratay waa limaa badaa lahaa waxa uga muuqdo min calaamaati najaabati dadnimadiisa calaamaadkeeda fahmada iyo maskaxda wamadad bihi wayna la tagtay wamaa huwa ma aha inshaanu ilaa qaliilun wax yar mooyaane ataa xataa tasawajat ilaahay ba ka guursatay khadiijatu bintu khuwaylid min muxamed bni cabdillaahi nebi moxamed wax yar ka bacdi iyadoo wiilkaa haysata nebi moxamed baa khadiija guursatay calayhi salatu wasalaam faaraadad waxay damacday khadiija an tudrifahu inay u hadiyeyso wa tuhdiya lahu ay u hadiyeyso waa isku mid ya hadiyad inay u siiso wiilkaa nebiga falam tajid may helin khayran wax ka fiican min khulaamiha wiilkeeda alafiiri ee casiiska ee sharafta leh zayd ibna xaarisa ah faahdad waa hadiyeysay hu wiilkii ilayhi nebiga nebigii bay siis wa fii ma kaana alghulaamu xilli wiilkaas wiilkii almaxduudu la dheefiyey yatalaqabu yataqallabu uu gedgadoomayo fii ricaayati moxamed ibni cabdillaahi moxamed binu cabdillaahi ilaalintiisa iyo ricaayadiisa iyo barbaarintiisa oo wayaxdaa uu ku dheefsanayo ama ku nasiibsanayo nasiibsi bikariimi suxbatihi nebi moxamed la saaxiibidiisa wanaaggeeda oo wayancamu uu ku raaxaysanayo bijamiili khilaalihi nebiga sifaadkiisa wanaagooda uu xaalkiisu saa yahay de welina markaa nebiga nebinimadii lama siin ogow akhlaaqdii nebiga iyo tilmaamihii nebiga macaanaa oo iskaga raaxaysanayo kaanad xilligu saa wiilkaan halkaa u raaxaysanayo kaanad ummuhu hooyadiisii dhashay waxay ahayd zayd hooyadii almafjuucatu lagu kariyey ama la xanuujiyey lagu kariyey bifaqdihi waayidiisa lagula kariyey ilaa hal mar baa laga dafay ciidan baa waayay ka qaatay laa tarqa'u mid aan yaa gam-in laa tarqa'u midaysan joogsan midaysan go-in iska dheh lahaa hooyadaas cabratun ilin oo hintu kama go-ayn wiilka meeshaasaa ugu raaxaysanaya hooyadiis meel kaley ka walbaharsantahay waddan kale jidhaayo waa iska ooyeysaa walaa tahda-u lahaa umana xasilayn hooyadaas lowcatun tiiraanya kama xasilayn walaa yadma-inu lahaa hooyadaas uma xasilayn jambun dhinacay dhulka saadho dhinaca dhulka masaaray wiilkeedii baa waa laga dhacay wakaana wuxuu ahaa yasiiduha miduu hooyada u siyaadiyay asan tiiraanyada calaa asaha tiiraanyadeedii kale annaha iyadu laa tacrifu ma garanayn axayun huwa inuu yahay mid nool oo fatarjuuhu ay rajayso marun inay arki doonto am meyitun meyd inuu yahay fatay-asa minhu ay ka quusato inuu dhintay murugta waxaa uga sii daran ninkii ma dhintay wiilkii oo saasaa uga quusataa mise waa nool yahayoo marun baa rajaysaa inaad isheli doontaan ilaa wi haddii qofku dhintoo laga samro waa waa la gartay geyri iyo nolol midna kuma oga amaa abuuha aabbihi zayd zayd ibnu xaarisa xaarisaa dhalay soo ma fa akhada wuxuu gudagalay yataxaraahu wiilka inuu ka raadraadinayo fii kulli ardin dhulkasa wa yusaa'ilu canhu uu wiilka xaggiisa weydiinayo kulla ragbin safar kasa wayasuuqu waayahay inuu dhalaalinayo xaniinahu hilowgiisa ilayhi wiilka u hilowsan yahay shicran gabaybuu dhalaalinay macnaa gabay buu qaaday gabayba alifay wiilkaas ku geeraarayo hilowga kaaya alla wiilkayga uu leeyahay xasiinan xaaliya mid tiiraayinsan aabbuhu tatafadaru lahu ay u googo-ayso alakbaadu beerarku beerku inuu googo-ayo kale ah waay xayu yaquulu markuu yidhi gabaygiisiiba ku dhaayaa bakaytu calaa zaydin walam adri maa facal bakaytu waa ooyay buu yidhi bakaytu waa ooyaa calaa zaydin baan u ooyaa walam adri ma garanayo maa facala wuxuu sameeyey axayun ma mid noolba oo fa yurjaa la reejeeyey in la helayo am ataa duunahu mise sokadiisa waxaa ku yimid al ajal cimrigii baa ka dhammaado waa dhintay fa wallaahi baan ku dhaartay ma adri garan maayo wa innii aniguna lasaa'ilun mid su'aalayaan ahay aqaalaka su-aashu waxay tahay aqaalaka ma waxaa ku xaday bacdii gadaashayda assahlu dooxadii mayaa ku xaday am qaalaka mise waxaa ku xaday aljabalu buurkii waa ma nin macnaa baaba-ay baat tudakiruniihi shamsu tudakirunii waxay xusuusinaysaa hi wiilkaas tudakiruniihi wiilkaa waxa ay xusuusinaysaa ashamsu qoraxda cinda duluucihaa subax kasta qorax markay soo dhaalanayso qoraxdu waxay xusuusisaa wiilkaygii wa tacridu dikraahu waxay iisoo bandhigtaa qoraxdu wiilka xus xusuustiisii idaa waqtigii qarbuhaa qoraxda dhicideeduna afala u dhowaado afala qoraxda dhicitaankeedu markuu dhowaadana falama afala soo dhicid maahay waaye markii qoraxda dhicideedu dhowaatana mar kale waxaa igu soo dhasha xusuusi wiilka saucmilu waan ka shaqaalaysiinayaa waa waaye sa ucmilu waa camal siinayaa nasalciisi geela cayrintiis fil ardi dhulka dhexdiisa aan ku cayriyo jaahidan xaalan ahay geela baan ta karbaasho jeedalka ku dhufto baan dhinac kasta u ordayaa anagoo raadinaya wiilkaas nas alciis alciis waa geela walaa asamu ka noogi maayo atadwaafa wareeg inaa intaa wareegaya wiilka raadinaya aw tas'ama alibilu ilaa geelu ka noogeysa ama geelu ilaahay noogeysa ama geelaa noogeysa xayaatiya noloshaydaba inta aan noolahay aw taatiya calaya ama ay dusheeda uga imaanaysa maniyati geerideeda ama anigu aan ka dhimanayo fakullu mri'in qof dhammaanti faanin waa dhammaan wain garrahu lamalu hididiiluhu haw been sheego ha ha keriye amalkii hididiiluhu haba dagee qof kastaa waa faanin waa dhammaanaya ya kullu waxa weeye wax kasta waa faan kullu shay haalik wey kullu maa calayha faan faanin wa fii muusimin isku imaatin oo min mawaasimi lxaji xajga mawaasimtiisa ah waa isku imaatinada waaweyn oo xajka oo xataa jaahilku isku imaan jireen qasadal beyta guriga kacbada waxaa usoo qastay beytka alxaraam xurmada leh nafarun koox oo min qowmi zaydin qoladii zayd ah wa fii maa kaanuu xilli yaduufuuna bilbeyt alcatiiqi kacbada ay dawaafayaan idaa hum waaba iyagoo ku sugan bizaydin wejhan liwejhin weji weji buu iskaga hor yimaadeen ilaa wiilkan markaa uu joogaayo nebi maxamed buu la joogaa qola marka xajka soo aaday muusimka xajka oo qoladii zaydah baa si kadisa wiilkii weji weji iskaga soo horbaxay zayd iyo niman qabiilkiisi ah wejhan liwejhin facarafuuhu way garteen iyagii wiilkan wa carafahum isna waa gartay wasa'aluuhu su-aal bay weydiiyeen isagii wasa'alahum isna su-aal bay iyagii weydiiyey walamaa qadow manaasikahum acmaashooda markay dhammaysteen wacaaduu ilaa diyaarihim daarahoodii ku noqdeen akhbaruu xaarisata wiilka aabihi xaariso waxay u sheegeen fii maa ra-ow waxay arkeen ninkaa intaa la raadin jira wiilku waa soo aragnay bay dheheen waxadaduuhu waxayna u sheegeen ama uga warrameen bimaa samicuu waxay soo maqleen iyo meeshuu joogay iyo nidaamkiisa fama asraca maxaa ka deg deg badnaa an cadda xaarisatu xaarisa inuu darbaday raaxilatow daabadiisa iyo gaadiidkiisa oo kooraysay waxamala soo qaatay min almaali xoolana maa shay yaftii bihi oo ku furto falidatalkabidi beerka iyo cadkiisa beerku meel yaroo suul oo dheer buu leeyahay beerku in yaroo taaganoo macaanoo ka sii duwan beerka kale waay beerka suulkiisaa la yidhaahdaa marka beerkiis suulkiisi macnaa beerkii wiilkiisi bay ka dhiganta inuu soo furto xoolow soo kaxay wuxuu siri qolada haysato ninka la yidhi moxamed bin cabdillahi la dhahaa alleele wiilkaada ka soo furo allaale wuxuu xoola rabana ugee waayo beerkiisi faraqiisii ama cadkiisii wa qurata alcayni isha qabowsigeedii wa saaxiiba macahu wuxuu kaloo isla soo saaxiibiyey aabbahan xaarifa akhaahu walaalka kacba nin kacab la dhihi jirana oo soo kaxaysa wandalaqaa macan wuxuu kacabku la dhashay xaaris waa aabbihii adeerkii baa soo tegey zayd aabbihii adeerkii waaye wandalaqaa macan wadajir bay soo tageen yuqidaani iyagoo dedejinaya asayra socodka naxwa maka maka xaggeeda iyagoo aad ugu soo dheeraynaya falamaa balagaahaa maka markay soo gaareen dakhalaa waxay u soo galeen calaa muxamed ibni cabdillahi ilaa tilmaan bay hayaane toos bay ugu yimaadeen wa qaala lahu waxay ku dhaheen yabna cabdilmualib inaa cabdilmualib nabiga aabihii aada looma aqoone cabdilmualib baa caan ahaa inaa inaa cabdilmualibow antum idinku jiwaarullah ilaahay dariskiisi baa ti kacbadii baa ag joogta waayo tafukuuna waxaad sii daysaan dhaqankiina alcaaniya qofka la qafaasha wa tudcimuuna aljaa'ica kan gaajaysana waa quudisaan dhaqankiina wey wa tuqiisuuna almalhuufa kan dhibaataysana waa u gargaadhaan ilaa meesha sheekadaa loo soo marayaa nin bay raadinayaan meesha jooge waqad ji'naaka waan kuu nimid fibninaa wiilkanaga shaanigiisa alladii wiilkaasoo cindaka adiga agtaada jooga wa xamalnaa ilayka waxaan kuu soo qaadnay min almaali xoolana maa yafii bihi yaa wax oofinaya oo lagu furan karo nin wax looga samraan wadnaa famnun calaynaa nagu galladayso wiilkaa noo sii da-ah wafaadihi lanaa noo furo bimaa tashaau faadihi lanaa nooga furo bimaa tashaau xalaali waxaad doonaysa qaala maxamed wuxuu yidhi waman ibnukuma horta wiilkiinu waa kee alladii wiilkaasoo tacniyaani aada u jeeddaan ma garane ilaa xogta lama socdee ii sheega wiilkaa raadinaysa faqaala waxay dhaheen qulaamuka wiilkaada zaydu bnu xaarifata ah weeye faqaala wuxuu yidhi wahal lakumaa ma idiin ahaado labadiinaa nin fii maa shay huwa khayrun idinka khayr badan min alfidaa'i furasho furashaba wax idinka fiican ma idiin sheegaa faqaala waxay dhaheen wamaa huwa waa maxay faqaala wuxuu yidhi adcuuhu lakum wiilka waa idinku yeeri fakhayiruuhu doorgeliya beynii aniga iyo wa beynakum ta u yeedhaan waa idinku yeerayaae waxaa dhahdaan ma annagaana raacaysaa mise maxamed baa la joogaysa fa in ikhtaarakum hadduu idinka idin doorto fa huwa lakum idinkoo idiin ahaaday bikayri maalin xoola la-aan waxba idinkama rabo wain ikhtaaranii aniga hadduu i doorto famaa ana anigu ma ihi wallaahi biladii midka yarqabu nacaya caman duul yakhtaaruhu doortay ciddou doortay u diidi maayo hadduu dhaho halkaanaan joogayaa khasab idinku dari maayo faqaalaa waxay dhaheen laqad ansafta waa cadaalad samaysa waa garsoort insaaf wa baalaqta weli waa ku xeel dheeraata fil insaafi garsoorka isleeyihiin idinkoo idin dooranaya fadacaa muxamedun zaydan nebigu zayd buu u yeeray wa qaala wuxuu yidhi man haadaani labadaan nin waa kuwama war ma taqaanaa labadaan nin qaala wuxuu yidhi haadaa abiika waa aabbahay xaarifatu shukran xaariثaة bnu shuraaxiila weeye wa haadaa camii kaa dhinac fadhiyana waa adeerkay kacbun waa garanayaa magaciisa u leeyahy sideed jir buu ahaayo nin wax garanayo aha adeerkay aabbahay weeye buu yidhi labada nin faqaala wuxuu yidhi qad khayartuka waa ku doorgeliyey in shiئta haddaad doonto madayta macahumaa macoodaa tegaysaa wain shiئta haddaad doontana aqamta macii anaa ila joogaysaa faqaala wuxuu yidhi wiilkii fii kayri ibdaa'in dibdhac la'aan walaa taradudin ka fakerid la'aan bale uqiimu macaka adaan kula joogaya isagoo aan ka fakerin hadalkii inaan la daahin may anu waa joogayaa bu yidhi adaana kula joogaya faqaala abuuha abihi wuxuu yidhi wayxaka liibaantaada yaa zayd war yaa zayd atakhtaaru alcubuudiyata ma addoonnimaa ka dooranaysaa calaa abiika aabbaha iyo wa ummika hooyada meeshaa la addoonnimaa ku joogtaaye ma addoonnimaa qaadatay faqaala wuxuu yidhi innii anigu ra'aytu waxaan arkay min haada rajuli ninkan shay-an waxbaan ku arkay muxamed ah wamaa ana anigu ma ihi biladii ninka yufaariquhu ka tegaya abaddan weligay nagiba dhaqankiisa qof arka miyaa ka dhaqaaqaya addoon iyo xor wuxuu doona ha ahaadee falamaa ra'aa muxamedun markuu arkay nebigu min zaydin zayd xaggii maa ra'aa wuxuu arkay akhada biyadihi gacantiisa oo qabtay wa akhrajahu wuxuu u saaray nebigu intuu gacanta qabtay zayd ila lbeyt alxaraami kacbada intii ka ah wa waqafa bihi wuxuu la dul istaagay bilxijiri xijiru ismaaciil calaa mala'in jamiica madaxyo weyn oo min quraysh odayaasha weli diintii lama soo dejin odayaal badanoo quraysheed meelay fadhiyaan buu la dul istaaga wa qaala wuxuu yidhi yaa macshara quraysh reer qurayshaad ishhaduu markhaanti ka ahaada anna haadaa ninkaani ibnii wiilkayga inuu yahay yariunii waa idhaxlin waariuhu ana waa dhaxlaya wiilyaalad baa jira wax la yidhaahdo ninku wiil ousan dhalin kabacdi baa diintu joojisa inuu ka wiil yeesho oo dhaxlo wiilkiisi ou dhaloo kala yahay marka wiilkan hadda addoonnimada baddaa waa dhaafay wiilkaygi weeye waa idhaxlaya ana waa dhaxlaya fadaabad markaasaa waxaa diib noqoto wanaagsanaatay nafsu aabiihi zayd aabbihiis naftiisii iyo wacamihi adeerki aabbihii adeerki raalli bay noqdeen mar haddee addoonnimo jireen la leeyahay nin carbeed oo kale weeyo maxamed oo dhalay oo kale oo waa dhexlayaa na waa dhexlayaa yaa markhaantina loo sameeyey wakhallafaahu way uga tageen cinda moxamed ibni cabdillaah wacaadaa labadiini waxay u noqdeen ilaa qowmihimaa tolkood mudma'inayin nafsi xaalay yihiin laba naftoodu xasiloon tahay murtaaxayilbaali qalbigooduna faraxsan yahay wamundu daalika alyowmi maalintaa laga bilaabo asbaxa zayd bnu xaarisa wuxuu noqday yudcaa mid loogu yeero bizayd bni muxamed inayihi waa la bedelay zayd binu maxamed baa loogu abtiri waagi horey bannaanayd waaya kuwa hadda xajka nagu lahaa war magacaada sheeg marka wuxuu leeyahay magacii la ii bixiyey mise midka sharciga iigu qoran ilaa waddamada iyo meelahaas sharciyo kale iyo magacyo kale iyo wax kalea lagu joogayo lagu xamaashaa marka aabbayaal kale iyo waxbaa lagu abtirsadaa oo siyaalo kalea ka jidha marka wuxuu yidhi sayd ibnu maxamed baa loogu magac dara taa barnaamijka waa la joojiyey wadalla wuxuu ahaaday yudcaa kadalika sidaa mid loogu yeero xataa bucita arasuulu ilaa nebi maxamed la soo saaray salawaat ullaahi wasalaamuhu calayh wa abdala alislaamu islaamkuna wuxuu buriyey attabaniya wiilyeelad qof wiilowsan dhalin iskugu abtirin karaaye ma jiro baa la yidhi xayثu nazla markuu soo degay qowluhu jala wacaza ilahay muxuu yidhi idcuuhum ugu yeera liaabaahim aabbayaashood nin kasta ninkii dhale ha loogu abtiro faasbaxa wuxuu ahday yudcaa mid loogu yeero markii dambena zayda bna xaarisa isna dib baa loo ceshay magaciisii rasmiga ahaa baa gadaal loogu celi lam yakun mausan ahan yaclamu mid og zaydun zayd xiina khtaara marku doortay muxamadan calaa ummihi wa abihi aabbihii iyo hooyadii iyo adeerkii markuu ka doortay ayaqun min faa'iidatan ka aho hanimahu u hanimaysa mau ogeyn faa'iidada uu gaaray warka mau hayn hee lam yakun walam yakun mausan ahan yadrii mid og anna sayidahu sayidkiisaan alladii sayidkaasoo aafarahu hadda uu ka doortay calaa ahlihi ehelkiisa iyo wacashiirati qabiilkiisa huwa isagu inuu yahay sayidu اlأwaliina wاlaakhiriina oo nebiga dee nebinimadii baaba la siinayaaba warasuulu llahi inuu yahay ilaa khalqihi loo soo diray ajmaciin saas war kama hayn waxaa nebiga laga dhigi doono iyo yahay xog kama hayn wamaa khadara lahu weligiis kuma soo dhicin bibaalin qalbiga uguma dhicin ana dowlatan dowlad oo lisamaai yaa samada xaggeeda ka ahatay sataquumu inay istaagi doonto calaa dahril ardi dhulka dushiisa dowlad xag rabbi idan ka haysataa in dhulkan dushiisa laga asaasi doono warkama wahayn oo fatamla-u dowladdaasi ay ka buuxinayso maa bayna almashriqi waalmaqribi bari iyo galbeed biran wanaag wa cadlan cadaalad dowlad cadaalada hadda dadkan madaxnimada rabaa hadday cadaalad kaliya sameeyaan ummaddo dhan baaba jeclaan lahay maxaa yeele kii wax yar sameeye waa la iska jeclaanaya oo hadda sharcigaa u tilmaamaya sidii dadka dulmiga ha lala dagaalo musuqa ha lala dagaalo dilka ha lala dagaalo fusqiga ha lala dagaalo waxaasoo dhan waddada dhib yar oo loo marayo iyadoo aan dadka la baabi'in sharcigaaba kuu sheegayaba si dhib yar bas hadday madaxdu awoodda ay haysaan u adeegsadaan sida saxdaa oo cadaaladda insaafka lagu gaarayo iyana dhibta waa ka yaraan lahayd ummadduna waa badbaadi lahayd waxay qaadanayaan waddo kale oo aan weligeed cadaalad laga helayn oo qawaaniin kale iyo barnaamijyo kale iyo waxyaalo kale oo kula go-ayaan waayo biran wa cadli wa annahu zaydna huwa nafsahu isaga laftiisu sayakuunu inuu noqon doono muusan ogeyn allabinata jaajuurka ama bulukeetiga alulaa hore fi binaa'i haadihi dowlat اlcudmaa dowladdaa weyn asaaska koowaad inuu ka mid noqon doono sayd uma ogeyn oo lagu asaasi doono dowladdaa dadka dhidibada u aasi doona ay ku taagnaan doonto inuu ka mid noqon doono zayd ma garanayn ayb lam yakun shayun shay ma ahayno min daalika mid yaduuru mid wareega fii khaladi zaydin zayd qalbigiisa wey khalad wainamaa huwa kaasi fadlu اllaahi yutiihi man yashaa wallaahu ilaahayna dulfadli اlcadiim dalika kaas annahu xaalay shaani lam yamdi ma tegin calaa xidaaثati اtakhyiiri doorgelinta xaadiadeedi xaadiثati takhyiir maya doorgelinta xaadiثadeedi haadihi ee tana ilaa bidcu siniina dhowr sano mooyaane dhowr sano markii la joogo waagii doorgelintu dhacday kabacdi intaa keliyaa tagtay xataa bacala ilaa ilaahay soo saaray nebiyahu nebigiisa muxamadan bidiin اlhudaa wاlxaq hanuunka iyo xaqa diinteedana ilaahay la soo diray fakaana zayd bna xaarisa wuxuu ahaa awala man aamana bihi qofkii u horreeyey oo rumeeyey bihi nebiga oo min arijaali anaa waxa weeyaan waa ragga waaweyn abubakar baa u horreeyey waay xagga dumarkana khadiija wa min alariqaa'ina zayd bnu xaarisa waa zaydkan qolaba qof baa ugu horreysay wa hal fowqa haadihi alawaliyata horrayntaas dusheeda ma ahaatay awaliyatun horrayn oo yatanaafasu fiiha ay ku tartamaan almutanaafisuuna wax lagu kala hormaro taas horumarkaa ka wanaagsan mayeeba jiraanba inuu noqday dadkii u horreeyo nebi maxamed rumeeyey calayhi salatu wasalaam laqad asbaxa zayd bnu xaarisa wuxuu ahaaday amiinan xoghay lisiri rasuulilaahi rasuulka ilaahay sirtiis ninka lagu aamino aada alamiin ulcaam hadday dhahaan mogta waay xogayaha guud iyo xogayaha kada iyo waxay ku leeyihin amiinan waa ninka lagu aaminay amiin ah xogta nebiga calayh salatu wasalaam wa qaa'idan buu ahaaday hogaamiy libcuuhii nabiga ciidamadiisa iyo wasaraayaahu sahanadiisa wa axada khulafaa'ihi buu ahaaday nebiga khulafadiisii mid ka mid a cala almadiinati loo khaliifay idaa qaadarahaa markuu madiine ka tago annebiyu nebi maxamed cala sala slam ninka noocaasa mar marka nebigu madiine ka tago meel aado adaa barasaabka abudhahayay sii maamul sii hay meesha wa kamaa axabba zaydun zayd soo u jeclaaday isaguba annabiya nebiga sal ly slam oo wa aarahu oo uga doortay calaa ummihi iyo wa abiihi hooyadii iyo aabbihi faqad axabbahu rasuulu saasoo kale nebiguna wuuba jeclaaday nebiga alkariimi wanaagsana salawaatu ullaahi calayh wa khaladahu nebigu wuxuu ku daray hu zayd biahlihi wa baniihi reerkiisii iyo caruurtiisa iyo wiilashiisau nebigu ku dhex dara fa kaana wuxuu ahaa yashtaaqu mid u cishqiya ileyhi xaggiisa idaa qaaba canhu markuu ka maqan yahay nebigu waa u cishqin jiray wayafraxu waa ku farx jiray biquduumihi soo geliddiisa idaa caada ilayhi markuu soo noqdo wayalqaahu wou la kulmi jiray liqaa'an la kulan laa yaxdaa uusan ku dheefsan bimilihi isagoo kale axadun axadoo siwaahu ka soo haray soo dhoweyn iyo la kulan yaa qof kale uusan haysan baa lala qaabili jiray zayd fahaa hiya dii intaasoo la isku daray carabiga fahaa hiya dii baraariga middani caaishatu wey ridwaanullaahi calayha tusawiru lanaa waxay noo sawiraysaa tusaale naga siinaysaa mashhadan mashhad oo min mashaahidi farxati rasuulilahi sal ly slm rasuulka ilaahay farxaddiisa mashaahideeda ka mid ah bilqaa'i zaydi nebigu ku farxay zayd la kulankiisa nebigaaba ku farxaya zayd inuu la kulmay mashhad ama goobjoognimo ka mid ah mashaahiddii dhacday mid ka mid ah bay noo cabiraysaa tusaalihii sambal baynaa la siinaya qadima zayd bnu xaarisa soo galay almadiina walxaal rasuul lahi sal la alay slam fii beyti baytir gurigayga uu joogo caaisha faqaraca albaaba albaabku soo garaacay zayd faqaama ilayhi rasuulu nebigaaba u istaagay sal la ala curyaanan xaaliya nebigu yaa mid macnaha dharkii sare aan qabin waay waa mid qoor qaawano macnaha maradii sare aan qabin laysa calayhi dushiisa ma ahayn ilaa maa shay yasturu asturaya mooyaane maa beyna suratii wa rugbati low yahay xudunta marada u dhaxayso nebigu qabay maahe dhar kale iyo lebis kale maba ka gaari karinba zayd baa albaabka taagan sida loo soo dhoweynayo wamadaa ililbaabi nbi ilaalbaabi albaabka aada yajuru thawba mariis xaalow nebigu jiidaayo factanaqahu nebigu waa luqmaysay waa qoraqoraysa labada qof saa iskugu boodoo saa iskugu dhego weeye ayib waqabalahu waa dhunkooday nebigu waa dhunkaday calayhi isalaatu wasalaam wawallaahi baan ku dhaartay maa ra'aytu ma arag rasuula allahi nebi maxamed baa tiri caaisha curyaanan xaaliya mid qaawan qablahu markaa kahor walaa bacdahu ka bacd qaawanaan kale maa isagoo dharkiisa saas ka ah markaa kahor iyo ka bacdi ma arag bat waqad shaaca waxaa faafay amru xubi الnebiy nebiga jacaylkiisa amarkiisa sal اla alay sl lizayd uu jecel yahay bayna almuslimiina ba ku faafay wastafaada aad baana u faafay waa faafid iyana shaacaf iyo istafaad fadacowhu waxay ku magaca ugu yeereen bizayd اlxubi zayd اlxubi baa loo baxshay wa adlaquu calayhi waxay ku idlaaqeen laqaba xibu rasuulillaahi baa loo baxshay xibu rasuuli اllaahi salى اllah alay slm alxib almaxbuub rasuulku kuu jeclaa wey walaqabuu ibnahu wiilkiisii usaamo ahaa ninkaa maanta garata usaame yaa dhalay zayd zaydna xaari usaamatu bnu zayd bni xaarisa wey usaamana waxaa loo baxshay min bacdi aabihi ka bacdi bixibbi rasuuli illaahi xibu rasuuli illaahi waay wabnu xibbihi kow nebigu jeclaa wiilkiisa kow nebigu jeclaa kow nebigu jeclaa wiilkiisa usaamena nebigu waa jeclihi mid nebigu jeclaayo zayd abaana dhalay xibihi wabnu xibihi dha marka wa fi sanati ahaaminati sanadkii sideedaadu min alhijra inshaa allahu ilaahay wuxuu doonay tabaarakad xikmatuhuye an yamtaxina inuu imtixaamo alxabiiba xabiibka bifiraaqi xabiibi xabiibkiisa faaruqidiisa labadii jeclaa isjeclaa nebiga iyo zayd inay isfaaruqaan in lagu itixaamo baa ilaahay doona oo qadaray daalika arrinkaas ana rasuula nebiga salawaat ullaahi wasalaamuh calayh bacaa wuxuu diray alxaaris bin cumayr alsdiya saxaabigaas bikitaabin warqad buu la diray ilaa maliki busra meesha busra la yidhaahdo ninkii joogay boqorka ahaa baa loo diray yadcuuhu xaaluu nebigu ugu yeeraya fiihi kitaabka dhexdiisa ila alislaami ninkaas warqadda waxaa ku qoran islaamnimada ninkaa loogu baaqay falamaa balaqa alxaarisu xaariskii warqadda loo dhiibay marku gaaray mu'tata meel la yidhahdo maanta shaam ku taal waay ama dhulka hadda syriya loo baxay bisharqiya urdun urdun barigeeda carada lahu waxaa u soo banbaxay ninkii warqadda waday axadu umaraa'i alkhasaasinati kuwii khasaasinada la dhihi jira madaxdoodii mid ka mid ah oo kee waaye shuraxbiil bin camar nin la yidhaahdo baa ka hor yimid fa akhadahu ninkii warqadda watay buu qabtay xaaris bin cumayr baa la qabtay wa shadda calayhi wuxuu ku adkeeyey wihaaqahu xargihiis xargow ku adkeey uma qadamahu waay waa hormariyey tiirka ku xidho fadaraba cunuqahu luquntuu gooy fashtadda daalika arrinkaas wuxuu ku darnaaday cala nebiy salawaatu ullaahi wasalaamu calayh ergey la diray oo dhambaal wada oo nin madaxa loo diray oo la dilay soo maa nebigu aad buu uga murugooday maxaa yeelay ida lam yuqtal lahu lam yuqtal lama dilin lahu nebiga rasuulun ergey oo hayru ka aan ahayn weligeed qofuu nebigu meel u diro ergey ah oo erge ah oo aan dagaal ku jirin oo la dilay ma jirin ninkaas xaaris bin cumayr mooyaane fajahaza jayshan nebigu ciidan buu diyaariyey min alaaثati aalaafi muqaatilin saddex kun oo dagaalamayaala liqaswi mu'ta meesha muuta la dhihi jiro oo lagu dilay saxaabiga warqadda waday baa nebigu u diyaariyay inay ku duulaan wawallaa wuxuu ciidanka madaxu ka dhigay cala ljeyshi ciidanka xabiibahu kow jeclaa zayd bin xaaris ninka heerkaasoo gaaray waagii aas isagoo yar la qafaashay ciidankan dhan waxaa kaxaynayay zayd bin xaaris wa qaala wuxuu yidhi nebigu in usiiba haddii la asiiboo la dilo zaydun saxaabiga zayd la yidhaahdo hogaamiyaha ciidanka ah fatakuunu alqiyaadatu hogaamintu waxay u ahaanaysaa lijacfar bni abi aalibin jacfar bin abi aalib baa ciidankasii dagaalgelinaya fain usiiba jacfarun jacfar haddii la asiibana jacfaru kaanad waxay u ahaanaysaa hogaamintu ilaa cabdillaahi bni rawaaxa cabdullaahi bni rawaaxa oo gabyaagi weynaa fain usiiba haddii la asiiba cabdullaahi ninka la yidhaahdana falyakhtari lmuslimuuna muslimiintu ha doorteen lianfusihim naftooda rajulan oo minhum iyaga ka mid ah u magacaabi maaye saddex hogaamiye hadday soo noqon waayaan ciidanka waxaa hogaaminaya hebel taliye iyo taliye ku-xigeen iyo kusi-xigeen waaye hogaamiye iska dheh waxaan taliyayaasha meelaha joogjoogoo kale yaada moodine waa rag wanaagsan weeye alqayaadaha waxay hayaan raggaan rag sare weeye waay madal jeyshu ciidanka waa tegi xataa wasala ilaa u gaaray ilaa macaana meeshii macaan la dhihi jiray oo bisharqiyi urduna macaantaasna waa meeshii waagi gabadhu inta la tagtay wiilkan ciidanka fardaha soo weerarayeenoo la qafaalinaya dadka halkaa markay gaareen fahabba hiraqlu ninkii hiraqle la dhihi jiray waa booday meliku ruum ah reer ruum oo dhan boqorkooda waay calaa ra'si miati alfi muqaatilin boqol kun oo dagaalamayaal ah buu ku dulbooday oo lidifaaci difaaci darteed can ilkhasaasinat khasaasina in la difaaco day ciidanka muslimiinta waa maxay waa saddex kun ciidankan ninkan gaalada wataana miati alfir boqol kun boqol kun intay is dheer yihiin sagaashan iyo toddoba kun baa gaaladu badanta wandama ilayhi waxaa kaloo ciidankii gaalada ku soo biray miatu alfin boqol kun oo kale oo min mushrikiin carabi carabta gaaladeedii ah kuwaan carab maaha hiraqley qoladiisu waa reer ruum romaniyin wey wanazala hada aljeishu wanazala waa degay hada aljeishu ciidankaas aljaraaru iska jiitamaya laba boqoloo kunoo ciidan wax tirada ka batay iska jiitamaya soo ma ciidankaas iska jiitamaya ee wuxuu degay kayra baciidin meelaan ka fogeyn min mawaaqici lmuslimiina muslimiinta saldhigyadoodii saldhigyada ee ciidanka muslimiinta meel u dhow bay soo degeen baatal muslimuuna muslimiintii waa ku hoydeen fii macaana meesha la dhaho leylatayni laba hameen yatashaawaruuna iyaga oo tashawrahay oo tashanaya fii maa yasnacuuna waxay samaynayaan waxaan hiisha madow kale ah waa hor dhooban iyana waa bidhaan war maxaan samaynaa faqaala qaa'ilu nin baa wuxuu yidhi naktubu ilaa rasuulilahi nebi maxamed baa warqad u diraynaa sal slam wa nukhbiruhu waxaan u warramaynaa bicadadi caduwinaa cadowga iyaga tirada uu dhan yahay wanantadiru amrahu wuxuuna amraana sugaynaa gala hadduu dhaho waa gelaynaa wuxuuna amraan sugaynaa wa qaala aakharu nin kale wuxuu yidhi wallaahi yaa qowm talow ina anagu laa nuqaatilu kuma dagaalanno bicadadin tiro walaa quwatin awood walaa kasratin tiro badnaan muslimiin baa naaldhaa annaga tiro ma fiirinno hub ma fiirinno awood ma fiirinno wainamaa nuqaatilu waan dagaalanaa bihaada diini diinka diinu islaamka ha sheega hadduu mar ogol yahay bes wey fandaliquu aada ilaa maakii kharajtum lahu a u soo baxdeen gaaladaa inaad la dagaalantaan ma u soo baxdeen gala waqad damina allaahu lakum ilaahayna wuxuu idiin damaanad qaaday alfawza inaad guulaysataan aad ku guulaysataan biaxdal biixdal xusnayayni labadii wanaagsanaa midkood labadii wanaagga badnaa midkood inaad guulaysataan iyo inaad shahiidiin noqotaan waay ixda alxusneeyey ima aldafaru gacanta sare iyo guul wa ima ashahaadatu shahiidnimo uma altaqa aljamcaani taladaasaa la qaatay labadii ciidan waa kulmeen calaa ardi mu'tay ku kulmeen faqaatala lmuslimuuna waa dagaalameen qitaalan dagaal oo adhala yaa wareeriyey arruuma reer ruum wa mala'a quluubahum qalbiyadoodana ka buuxiyey heybatan heybad لhaadihi اlaalaafi kumanaankaas ya aلalaaثata ee saddexda heybad waay yaa laga hebaysanaya lhaadihi اlaalaaf aلhalaaثa saddexdaa kun allatii taasoo tasadad hor istaagtay lijeishihim iyaga ciidankoodii albaaliqi gaarayay miatey alfin laba boqoloo kun ciidankan yaree laba boqoloo kun hor qotoma waay wa jaaladda zayd bna xaarisa jaaladda waa maxay seef buu la dhacay ku jeedlay sida jeedalka usha wax loogu dhuftoo kale jaaladda bimacnaa qaatala waa dagaalamay wey zayd bnu xaarisa can raayati rasuulilah nebi maxamed calankii sal ly slm calan waa maxay ciidanka markii loo soo dhiibay dee ciidanku wuxuu leeyahay calan iyo afgarad iyo talis iyo nidaam marka bandi caalamadii buu hoosteeda ka dagaalama jilaadan jeedlid iyo dagaalan lam yacrif ousan u aqoonsan lahu kaas taariikhulbuduulaati geesinimada taariikhdeedu mahiilan wax la mid a dagaalka soo dhacayoo geesiyaal laga sheekeeyo midkan mid la mida lama sheegin wuxuu ninkaasi muujiyey xataa kharaqat jasadahu kharaqad ilaahay ka dildilaacisay jasadahu zayd jirkiisii mi-atu rimaaxi boqolaal gamuun ama waran baa lagu dhuftay isnaa dagaalamaya faqara waa dhacay markii dambe sariican xaalu yahay mid la legday yasbaxu ku dabaalanaya fii dimaa'ihi dhiiggiis ilaa nebigana wuxuu sii yidhi haddii ninkaa zayd ah la asiibo jacfar ibn abi aalib baa ku xiga nebigeyna adeerka fatanaawala waxaa ka laacay minhu xaggiisa arraayata calanka calanka waa la fiirsanayaa meeshaa ka muuqmuuqdo oo waa ciidanka taliski inuu shaqaynayo dagaalkii socdo oo madaxdii joogto oo waxaasoo dhan dagaalgelinta socotaa laga garanaya waxaa ka laacay jacfar bin abi aalib wadafiqa wuxuu gudagelay yaduudu inuu difaacayo canhaa raayadda iyo calanka akrama dawdi difaackan u wanaag badan xataa laxiqa bisaaxibihi ilaa jacfarna ka haleelay saaxiibkiis la dilay isna waa dhintay saddexdii ninuu nebigu magacaabay laba waa dhimatay fatanaawala minhu waxaa ka laacay araayata calankii cabdullaahi binu rawaax saxaabiga caanka ahaayo geesiga ahaayo shaacirka ahaa ee nebiga ammaani jiro fanaadala waaya waa dagaalama ama fanaadala waa halgemay canhaa calanka xaggiisii absalanidaali halgan kan u geesnimo badan xata intahaa ilaa uu isna ku intihooday ilaa man tahaa ilayhi saaxibaahu labadiisa saaxib waxay ku intihoodeen isna waa dhintay saddexdii nebigu sheeg waa dhinteen maxaa ka dambeeyey muslimiintu ninkay doonaan galada ha u dhiibteen markaas laba boqoloo kun oo gaal baa meesha joogto oo wax tirada ka bata fa amara annaasu dadku waxay amiir uga dhigeen calayhim dushooda khaalida bna alwelid saxaabiga caanka ah ee geesiga ahaa baa la yidhi adiga la wareeg wa kaana wuxuu ahaa xadiida islaamin islaamnimadiisu mid cusub tahay goor dhow sanadkii sideedaad haddaba soo islaam waay fanxaaza wuxuu la gurtay biljeyshi ciidankii xoogaa dibugurataa buu sameeyey ciidanka isku habayn dibugurata iyo shaandhayn wa anqadahu wuxuu ka badbaadiyey ciidankii min alfanaa'i gumaadka iyo baabi iyo almuxatami go-naa haddii sidaan lagu sii jiro saddex hogaamiyaa dhintay ciidanka waxba kama hareen dibu guraso xeelad iyo tareerin iyo kaartuu sameeyey waxay u yaqaanaa markaas halaaggii muxatamkaa in lagama maarmaanka khasab u dhici lahaa haddousan saa sameeyeen buu sameeyey balaqad rasuula allaahi nebi moxamed waxaa soo gaadhay sala allahu calayhi wasalam ambaau mu'tata meesha mu'ta la yidhaahdo wararkeedii iyo wa masracu qaadatii hogaamiyaashiisii magakaanuligadkooda alaaati saddexdaha saddexi ninba waa dhinteen baa leh faxasina calayhim nebigu waa u tiiraanyooday xusnan tiiraanyo lam yaxzan ousan tiiraanyoon midlahu wax la mida qadu weligeed aad baa nebigu u tiiraanyooda calayh salatu salaam wamadaa ilaa ahlihim nebigu raggaa dhintay qoysaskoodii buu tegey hogaamiyaasha hadday dhintaan meesha looga tegaya iyaga ilmahooda soo dagaalameene diintii bay badbaadiyeene ehelkoodiiba aaday yucazihim isagoo nebigu u tacsiyeynaya bihim yucazihim dadka isagoo ugu tacsiyeynaya bihim raggaa dhintay falamaa balaqa markuu nebigu soo gaaray beyta zayd bna xaarisata zayd bina xaarisa gurigiisa laadat bihi nebiga waxaa ku dhegtay ibnatuhu zayd gabadhiisii asakiiratu yarayd walxaaliya iyadu mujhishatun ay hinraagayso bilbukaay oohin ay hiq hiq leedahay bay nebiga isku duubtay fabakaa rasuulu llaahi nebi moxamedna waa ooyey sala allahu calayh wasalam xata ntaxaba xata intaxaba ilaa isagiina ka hinraagay calayh salatu wasalaam codkiisu kor noqday nebigu oohin faqaala lahu sacdu bnu cubaada nabadoonkii weynaa isna jannada lagu bishaareeyey baa wuxuu yidhi maa haadaa waa maxay waxaan yaa rasuula nabi allo adna oohin miyaa la qaylis faqaala calayh salatu slam wuxuu yidhi haadaa kaas kan aa u jeedid bukaaulxabiibi xabiib oohinti weeye calaa xabiibihi xabiibkiisii kale uu ooyayo sayduun xaaris gabadhaan aabaheed baa dhinto saas looyeysa nebiguna saa xuso sayduun xaaris looyay oohinaya ilin baa soo dhaaftay calayh salatu wasalaam wallahu subxana wa tacala aclam bisawab aamiin